dagaaladii sannadihii tegey ka dhacay dalka yemen waxa ay keeneen in qaxooti tiro badani ay u qaxaan dhinaca somalilan kuwaas oo wakhtiyo kala duwan gaadhay qaxootigaasi oo isugu jiray soomaali iyo yemani ayaa qaarkood ay degeen magaalooyinka somalilan kuwaas oo qaar ka mid ahina ay ganacsi ka bilaabeen haddaba wariyaha v o a ee magaalada hargeysa barkhad maxamuud kaariye oo dhowaan safar shaqo ku tegay magaalada berbera ayaa warbixintan ku eegaya xaaladda qaxootigaas iyo sida ay nolosha uga bilaabeen halkaasi
magaalada berbera oo ah magaalo xeebeed ka mida marinada ugu dhow dhinaca yeman islamarkaana xuduud badadlala dalkaasi waa meelaha ugu badan ee ay soo gaadheen qaxoontigii ugu badnaa ee kasoo qaxay dagaaladii yeman ka dhacay ee soo gaadhay somalilan cabdishakuur maxamed xasan ciddin waa maayarka magaalada berbera dhowaan mar aan safar shaqo ku tagay magaalada berbera ayaan wax ka weydiiyey sida ay dowlad ahaan usoo dhoweeyeen dadkaasi qaxoontiga markii ay soo gaadheen somalilan iyo inta ogaalkood ah sida ay ula qabsadeen nolosha
wax dhibaato oo bulshadeeda ka soo gaadhay ama caafimaad darro ha haato ama waxyeelo kale ama amni ha ahaatee wax ka soo gaadhay degmadan aan mas-uula ka ahay horta ma jirto waxaan si aad ugu faraxsanahay dhib kastaaba waxay leedahay dheef problem kasta oo dhaca cidunbaa ka faa'iidaa marka waxaan aad ugu faraxsanahay in ay dadkii shaqo abuur sameeyeen dadkii soo qaxay ee ku soo qaxay dalkan somalilan soo qaxay inay dadkii shaqo abuur u sameeyeen oo xirfad cusub ay la soo baxeen oo dadkii bulshaduna ku baraarugeen iyaguna ay la jaan qaadeen maadaamay dad loodana ahaayeen dadkan soo qaxaya dad aada u tabaalaysan aanay ahayn marka waxtar mooyaane uma aragno imika waxyeelaynay nooga timiila hadda dadka ka soo qaxay yeman oo isugu jiray soomaali iyo yemaniyiin ayaa siyaabo kala duwan noloshooda u dabaray waxaanay qaar badan oo ka mid ah ay bilaabeen inay la jaan qaadaan nolosha taalle somalilan islamarkaana waxay maareeyeen inay abuuraan nidaam ay ula qabsadaan waxaan dhex taagnahay mid ka mida meheradaha ay yemanidu ka furat magaalooyinka somalilan gaar ahaan magaalada berbera magaceeda waxaa la yidhahdaa yeman saciid ama makhaayadda ama hodheelka cuntada ee yeman saciid waxaan iminka la fadhiyaan la soo galay mid ka mida mulkiilayaasha ama mas-uuliyiinta meheradan aan ugu horeyn magaciisaa weydiiyey bashiir cali waa nin gaaban oo cas waxa uu ii sheegay in qoyskoodu leeyahay meheradan oo saddex ah marka laga yimaado tan ka furan magaalada berbere ee aan kula kulmay waxay laba qaybood oo kale oo isla makhaayad cuntada ahi ay ku leeyihiin magaalooyinka somalilan qaar ka mid ah sida magaalada hargeysa iyo magaalada wajaale ee xuduudda somalilan iyo etoobiya markii hore makhaayado cunto ayaanu ku lahayn yeman markii ay dagaaladu halkaa ka bilowdeen waanu soo xidhnay oo waannu ka soo qaxnay waxaanu nimid somalilan waxaanu mar kala furnay hodheelladii iyo makhaayadihii cuntada waxaanu ka furnay hargeysa berbera iyo wajaale ilaahay baa mahadleh amnigu aad buu u wanaagsan yahay waxaanu somalilan ugu noolnahay sidii aanu ugu noolaan jirnay yeman intaanay colaaduhu ka bilaabmin wax dhib ahi ma jiraan bashiir waxa uu sheegay in ku dhowaad konton qof oo isugu jira dad somalilan u dhashay iyo kuwa yemani ah ay ka shaqeeyaan isugeyn saddexda meheeradood ee ay ku leeyihiin somalilan waxa uu tilmaamay inay si wacan ugu nool yihiin ulana macaamilaan bulshada sacaad cuqab waxa uu ka mid yahay qaxuntiga ka soo qaxay yeman waxa uu sheegay inuu ka yimi dalka yeman gaar ahaan ticis waxaan kula kulmay magaalada berbera oo imika ka shaqaysto waxa uu xisaabiye ka yahay mid ka mida maxjarada xoolaha ee magaalada berbera waxaan weydiiyey sababta uu yeman uga yimid iyo sida uu halkan ugu nool yahay waxaanu ka soo qaxnay dagaaladii ka dhacay ticis somalilan dadka ku dhaqanay aad bay u wanaagsan yihiin amnigu aad buu u fiican yahay si wacan baanay noo soo dhoweeyeen kastoo ay jiraan qaar badan oo ka mida dadka ka soo qaxay yeman ee ku sugan somalilan oo aan dhaqaale ahaan awoodin inay isku fillaadaan taa beddelkeedana ay ku xidhan yihiin hay-adaha caawiyo qaxoontiga haddana waxa badan inta ganacsiga iyo goobaha cuntada lagu sameeyo ka samaystay magaalooyinka somalilan kuwaas oo ganacsigoodu si wacan ugu shaqaynayo waxay ka mid yihiin goobaha ugu dadka badan wakhtiyada habeenkii ee dadku cuntada ka cunaan barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa